asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku dhawaaqay dagaal aan kala har lahayn oo shacabka soomaaliyeed u diyaargaroobayan lagu qaado dagaalamayaasha al-shabaab kadib weerarkii ay ku qaadeen hotel xayaati muqdisho xukuumadda soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ka daafurtay shirka bambaxa golaha wasiirada oo soconaya muddo loo maalmin ah madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo lagu soo dhabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo ku booriyey ciidanka xoogga dalka inay sii laba jibaaraan dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka oo ka qaybgalay munaasabad lagu dhiirgelinayo haweenka soomaaliyeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo kulan la qaatay wafdi uu hogaaminayo madaxa gurmadka deg dega ee hay-adda i o m oo maanta baydhabo gaari
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha ah sideed agosto laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay saaxiibayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaas ku dhawaaqay howlgal aan kala harleen oo kan ah markaas al-shabaab dagaal lala galo kadib weerarkii hotel xayaati muqdisho ay ku qaadeen madaxweynaha oo warbixin ka dhageystay guddiga amniga qaranka ayaa kadib fariin u diray shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen guddiga amniga qaranka ayaa shacabka soomaaliyeed la wadaagay fariin ku saabsan xaaladda amni ee dalka iyo qorshaha dowladda ee dabargoynta al-shabaab madaxweynaha ayaa tilmaamay diyaargarowga markaas uu bilow uu bilowday tan iyo markii uu xilka yimid kaas oo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan al-shabaab iyo markaasi dagaalka joogtada ah oo lagu qaadayo siduu yiri duulaanka dadka ku ah dadkeena soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo madaxbanaanadiina ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay madaxtooyda villa soomaaliya waxaa noo goonay in aan al-shabaab dhibaatada ku ah shacabka soomaaliyeed abood inka markaasi abood tirno ilaa laga xoreynayo dhammaanba deegaanada iyo xooga ay ku haystaan qorshahaas waa mid fulintiisa iyo diyaargarowgiisaba ay socdaan waana qorshaha mudnaanta koowaad u leh dowladeena ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay ama sheegayba in hadafka ugu weyn ee al-shabaab ay ka leeyihiin weerarada gaadmada ah ay ku beegsanayaan goobaha ay shacabka iskugu yimaadaan ay tahay in la niijibiyo dadka soomaaliyeed dowladnimada markaasi laga mashquuliyo qorshaheeda xoreynta dalka ayaa markaas lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyda villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markaas goordhow oo caaw ah markaa la hadli doonaa sidii warbaahinta dowladda lagu baahiyay qoraal goordhow lasoo dhigay shacabka soomaaliyeed asigoon laga wadaagi doonaa furiintiisa ku aadan xaaladda guud ee dalka iyo sidii markaas la iskaga kaashan lahaa waxaa loogu yeeray argagixisada oo markaas sheegay in markaas dhibaato baan ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sida ay hadalku dhigeen madaxtooyda soomaaliya qoraal kasoo baxay ee markaasi lagu yidhi dhinaca kalena xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta daafurtay shirka markaas bambaxa golaha wasiirada oo soconaya muddo laba maalin ah waryayaga maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinayay
kulanwadareedka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kulankan oo ay kasoo qayb galeen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka iyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ku qaabilsan arrimaha abaaraha iyo biniaadinimada iyo marti sharaf kale oo goobta lagu casuumay kulankan oo soconaya muddo laba maalmooda ayaa lagu lafugarayaa howlaha mudnaanta u leh xukuumadda dan qaran iyo habka loo xoojin karo wadashaqaynta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaa kulan ka daafuray ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibare
labada maalmood ee aad ku jirtaan kulan wadareedka waa in aad dareenkiinna maskaxdiinna iyo muuqaalkiinnaba isugu geysaan sidii ay habkii loo hirgelin sidii iyo habkii loo hirgelin lahaa howlaha hordeminta ula qaranka waxaa lagama maarmaan ah in aada maanka ku haysaan in kulan wadareedkani kusoo beegmay xilli ay dadkeennu la daala dhacayaan abaaro iyo amni darro isbiirsaday mana jirto cid aan mas-uuliyiinta halkan fadhida ka ahayn oo ay sugayaan waxaa la yidhaahdaa madax meel ka sar ka sarreysa oo la salaaxa ma leh cid kale oo mas-uul ka sarre ka sarreeya oo u maqan dadka meeshaan fadhiya ma jirto kulan wadareedkani kama dhigna damaashaad iyo in xubnaha golaha wasiiradu jawi bedela daw- daw- jawi bedelasho ku jiraan sawirana wadagelayaan sheekaysanayaan ee waxaa looga gol leeyahay in ay wada faqaan maskaxdoodana tuujiyaan soona saaraan qorshe howleed lagu badbaadin karo dalka iyo dadkaba oo ay duruufo adag haystaan waxaan ku rajo weynahay in gebagabada kulankan oo kulan wadareedka ah ay ka soo bixi doonaan natiijooyin waxtar u leh u yeelan doona waxna ka bedeli doonaa mustaqbalka dadkeenna iyo qorshe howleed lagu sama lagu samata bixin doono shacabkeenna tabaalaysan waxaan idinku adkaynayaa in si degan aad u akhrisaan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey isla markaana aad soo aad ka soo dhalaashaan qotominta iyo adkaynta tiirarka ku xusan ee udubdhaxaadka u ah dowlad dhiska soomaaliya waad mahadsantihiin kulan wadareedkuna waa inoo furan yahay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane aadan maxamed nuur madoobe ayaa dhankiisa kaga hadlay kulanka ahmiyadda ay leedahay in la adkeeyo amniga guud ee dalka ra-iisul wasaare aday xukuumadda waa idin mahadcelinaynaa anigu mar labaad mar saddexaad waxaan idin leeyahay ee, dhinacaanay waxaan diyaar u nahay in siinid wanaag ah iskaashi ah hay-ad kaas waajibaadkeed gudanayso inaan u shaqayno diyaar u nahay idinka he- xukuumadda waa hay-adda la rabo siyaasadda amniga dhaqaalaha xiriirka caalamiga koow dadka maaragtay inay toosiyaan ballanqaadkii madaxweynaha ahaa ee soomaaliya heshiis ah caalamkan heshiis la ah ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ugu qaabilsan arrimaha abaaraha iyo binaadinimada cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa madasha ku soo bandhigay abaaraha kala duwan ee ka jira dalka iyo sida looga hortegi karo meeshaan waxaa raali saan uga faa'iidaysto waxaa xiran xuduudda kenya waa xiran tahay saas daraaddeed gobolka gedo oo dhan caawinaadda waxay uga timaadaa had deertaan gargaarka bini aadanka berber uga yimaadaa oo soo dhex mara etoobiya iyadoo mombaasa ay u dhowdahay oo la furi karo xadkaas xiran marka maadaama annaga kenya aan jaadkii hadda si loo furay waa inay furaan xadka si humanitarianka dadka loo soo gaarsiiyo dhowr jeer arrintaas aan ku celcelinay waxaan rajaynayaa wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa ugu horeyso ee wasaaraddiisa inay noqoto sidii loo furi lahaa ra-iisul wasaare boordarkaas oo dadka humanitarianka loogu furi lahaa maxamed raxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsanid waryahayga maxamed cabdiraxmaan xasan maal markaana hirshabeelle madaxweynaha maamulkaas cali guudla xuseen ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida uu kusoo warmay mustafa cali cabdu madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed agar dabageed xubnihiisa ugu jira labada gole ee dowladda beledweyne saraakiisha saraakiisha ciidamada hiil walaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay dadkii kala duwanaa ee soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaaw xuseen mudane madaxweyne soo dhowow annaga sida loo carabaabayba berihii ugu dambeeyey waxaan ahayn duurku jir waxaan la tacaalaynay nimankaas xarfaanta ah oo maxaa la yidhaahdaa al-shabaab al-shabaab aan la tacaalaynay kowna ma joogaan dhammaystiray u baahan yihiin waa waa naafaynay ee waxay rabaan dhammaystir in la dhammaystiray rabaan waxaanan filayaa inaadan u imaan booqasho ee aad u timid howlgal mudane madaxweyne soo dhowow maalin ka hor waxaan magaaladan ku soo dhoweynay madaxweyne ku-xogeenkaada runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaad magaalada ku soo laabatid mar kale markii hore cabsiyaa la qaba laakiin markaan caleemo qoyan ayaa lagugu soo dhoweeyey Ee, markii horena si fiican aa lagu soo dhaway laakiin markan waxay noo aheeday maalin dhaqid ah runtii Ee, aad iyo aad ayay shucuurta reer hiiraan u kacsan yihiin waa ku soo dhaweynayaan waxaa tahay madaxweyne ugu horeeya dowlad goboleeda degmooyinka qaar ayadoo ateenayu ka maqan yihiin oo bulshadu ku dhibaataysan yihiin madaxweyne ayaana ugu horeyn ugu mahad celiyey mas-uuliyiintii kala duwaneed ee bulshada qiimaha badneed ee kusoo dhaweysay magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in maalmahan uu socdaalo shaqo uu ku maray degmooyinka gobolka hiiraan oo ay ka socdaan howlgallo baahsan ee lagula dagaalamayo al-shabaab waxaana uu tilmaamay inuu guurgalay xaaladda nololeed ee ka jirta degmooyinka buloburda maxaas iyo sidoo kale matabaan madaxweynaha waxa uu sheegay in diyaarado sida gargaar ay maalmaha soo socday ay kasoo degi doonaan degmooyinka buloburda iyo sidoo kale beledweyne waxaana uu sheegay in deeqdaasi gurmad ahaan loogu gaarsiin doono dadkii kala duwanaa ee abaaruhu ay saameeyeen ugu dambeyn madaxweyne ayaa shacabka reer hiiraan ugu baaqay inay ka qayb galaan howlgallada lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobolka hiiraan soo dhoweyntii diiraneed ee aniga wafdiga ila socda aad ku soo dhoweyseen garoonka magaalada beledweyne waxaan leeha waa mahadsantihiin ilaahayna idinka abaalmariyo wanaagga aad muujiseen iyo dowlad jaceylkana waa idinkaga mahad celinaya sidaad ogsoontihiinba maalmaha waxaan ku dhex jirnay howlo shaqo u joognay gobolka hiiraan degmooyinkiisa kala duwan sida degmada buuloburte degmada maxaas degmada matabaan iyo maantoon beledweyne joogno waxaan u joognana waxay ahayd howlo shaqo howlaha shaqoon u joognay kow waxaa noo ahay amniga haddii aan amniga la helin wax horumar oo laga shaqayn kara ma jiro waxaan dhiirigelihaynay oon garab istaagaynay raallina aan ka naha runtii siday bulshada isu abaabushay annaan ammaanayno dagaallada lagu xuraynaayay deegaanada saddexdan degmo ee hadda xurta noqotay waa degmada matabaan degmada beledweyne iyo degmada maxaas abaabulka ka socday inaan indhahayna ku aragno maanta aan joogno laba diyaarad waxay ka degaweysaa beledweyne gargaara laba diyaaradna waxay ka degaweysaa buuloburto horano deegaanadi aan tagnay sida maxaasoo kaleentood deegaanadan kaleentoodoo sidii bukure iyo teedaan iyana raashinaa gaaray inta ka degay meeshii aan raashinku una gaarinna annagaa istayd ahaan iyo raashin gadnaan inta aan u aragnay inay liitaan aan maamulka degmada u dirnay sidaasaana ilaa shan boqoloo qoysoon u aragnay inay xaaladoodu liidataan raashin ugu soo qaybinay musaf cali cabdow dalasan t v beledweyne dhinaca kalena wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa ku booriyey ciidanka xooga dalka in ay sii raba jibaaraan dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan maryaan laduxun xuseen ayaa faahfaahinaysa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa jiidda hore ee gobolka hiiraan ku kormeeray ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira xarakada al-shabaab wasiirka difaaca soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa u mahad celiyey ciidamada dowladda wuxuuna ugu baaqay in ay mar walba garab taagan yihiin loona baahan yahay inay deegaanada hadda ay dagaaladu ka socdaan lagu soo celiyo gacanta dowladda waa sida hadalka u dhigay
xaaladda maanta aan ku suganno oo halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo shan iyo toban maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen annagoo og duruufaha aad shaqadaas ku qabateen annagoo og xaaladaha aad soo marteen ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro gabadha soomaaliyeed aysan u dhibtoonin wiilka soomaaliyeed iyo waayeelka soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed aysan u dhibtoonin waajibaadka idinka saaran mas-uuliyaddaas oo aad darees u gashateen oo aad u dhaarateen inay qabsoonto dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka siisay aadinkiina waxaa laidinka rabaa nimankii weli ma dhammaan shaqada weli hadday koow tahay faanoola faray kama qodna ayay maraysaa waxaan halkaan idinkugu nimid inaan idin mahad celino waxaan idinkugu nimid inaan idin idhaahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo si ummaddan soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato
codkaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed jaamac wuxuu u dambeeyey warkii wareega maryan ladan xuseen guud ahaan warkii habeenimo raadi hadalsan magaalada muqdisho aad kala socoteen ayaa intaas kusoo gabaynaha ciduu saga waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel